ganacsatada yar ah ayaa fursad dhaqaale ka sameeyey goobahan caweysyada oo sannadihii u dambeeyey aada ugu soo badanayey koonayaasha magaalada hargeysa ha uguba badnaadaane dhinaca koonfureed ee masallaha goobahani ayaa aada u soo jiitay qaybo badan oo bulshada ah kuwaasi oo yimaada maalmaha fasaxyada siday wakhtigooda ugula qaataan qoysaskooda iyo asxaabtooda xamse fu'aad oo ka tirsan dhallinyarada curisa meheradan aanu ku sugannahay oo la yidhaahdo caweys iyo caanageel ayaa sharaxaya adeegyada ay u qabtaan macaamiishooda dadka meesha imaada dad waaweyn bay u badan yihiin iyo dhallinyaro dadka waaweyn waxay badanka waad dareemi karaysa dadka waaweyn waa caanaha iyo muqmadii dadka waaweyn waxay cuni kareen waxa weye cuntooyinka waaweyn dhallinyartuna waxay wax u yimaadeen waa caweysiyo inay de ku nafisaan meesha oo ilay dhaa bannaanka iyo waxaan kuuri ay ku dee rilagas ku dareemaan meesha waad arkaysaayoo waxaan kuuri waa meesha weyn maasha allah waxaa la yidhi dadku meesha iskugu imaanayaan waxaa fiican in meesha dusheedu ay furnaato si caafimaad iyo hawo loo helo marka meeshan adiga arkay hawadeedu way furan tahay dhallinyartu dee habeenada qaar caweys baa ka jira habeenna dadka waaweyn baa iskale habeenna dhallinyarta iskale dadka wn habeenada qaaciga way tuntaa faamili baa yimaadaa waxaan ku uri waa lagu caweeyaa cashadii baa taalla dhallinyartuna habeenkay timaadana dee shaw baa ka jiro waxaan ku uri allahuma salli ala maxamed fanaaniin badan baa timaada si amniga wax u dhacaan marka waxay dee dee tusaalaha u tahay un in waxaan ku uri dee si amniga wax walbaaba u dhacaan si qurux badan loo helo jawi qurux badan lagu qaato cuntadii la helo deseef hablaha iyo haweenka ayaan geestooda ka maqnayn waxayna tilmaameen in goobahani lagu caweeyo ay ku dareemaan ammaan islamarkaasna ay wakhtiyadooda fasaxa yimaadaan goobahan iyagoo u wada socda kooxo kooxo carwo maxamed oo ka mid ah hablaha aanu kula kulannay goobtan ayaa sharaxaysa adeegyo fara badan baa halkan laga helayaa waxaa jira qaacigii cuntodhaqameedyadii kamankii qofkii soo qaadanaya sameecad ee gruubkiis la socday sameecad sita way ku tuman karaan waa meel juugeedu aada u wanaagsan yahay oo caweys wanaagsan lagu qaadan karo meesha juugeedu wuu fiican yahay securitigeeduna aad buu u wanaagsan yahay so waa meel lagu cawin karo
intii aanu ku sugnayn xarumaha lagu caweeyo waxaa indhahayaga soo jiitay dhallinyaro kooxo kooxa u wada fadhiya iyaga oo ardaaya ku shitay oogdab ah islamarkaasna qaarkood ay tumanayaan kaban halka qaar kalena ay dhegaysanayaan kuna dheelayaan codbaahiyaal ay ka baxayso heeso ay jiibta iyo jaanta isla helayaan xamse cismaan ayaa ka mid ah dhallinyarada goobahan sida joogtada ah u yimaada maalmaha fasaxa wuxuuna iiga warramay adeegyada ay halkan ka helaan wallaahi dee of hawey noqotaa aad ba u ballaanataa meeshu anuu dhalinyarta kastamarka ku xidhan baana meherada marka wallaahi aad ba u badataa nambar badan baa imaada ofr babilation bay noqotaa marka qaar laakiin haddana cunuqabatiin ma jirto waa habi baan kule meeshu oo qof kastaaba jawgiisiyo farxaddiisa ku qaanay halkaa qofka samaacaddu stihaasuu geysanaya waa u gaar shaaxiisiyo dee halkan alaabtii waa lagu hayaa soft foodiskii shaaxiyo kale waa lagu hayaa wixii kale qofkuu baahnaa adeegyadiioo lagu hayaa waterkii sharaabadiioo kale dee waxa leerarkiiyo waa leeday fiishashka waa leeday fiish dheer baad jiidanaysaa xaggaasoo kale iska camrinaysaa qayb gaara sameecdo gaara waa layska istaahadda lagu dhuflaynayo halkaa jawiga lagu qaadanayo saan kuu sheegay leerhkiina waa leeday agabkii leerhka waa leedo ka baqan maysiinu dabkaa baktiyo moobilkiioo kale ka baqan maysid sameecaddiio kaleo baqan maysid de waxaan kuri waa kaala arag markanoo kale galo xidhaallada leefal bay halkan oo kale dhallinyarada ku sugan magaalada hargeysa ayaa caqabada kala kulmi jiray goobaha lagu caweeyo kaasi oo ahaan jiray goobo buuq badan balse dhallinyaradan soo kordhisa adeegyadan bannaanka magaalada lagu qabtay ayay u noqotay fursad ay ku helaan dhallinyaradu firaaqo geesta kalena dhallinyaro kale ay ka heleen shaqa abuur xamse cali jeesto v o a hargeysa